magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir ka sameeyeen ololo ballaaran oo biyaha looga saarayo waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho kadib markii roobab mihigaan ah ay ka da-een caasimadda waxaa ka qeyb galay ololahan maamulka gobolka banaadir ganacsatada gobolka banaadir iyo guddiga booyleedah gobolka banaadir agaasimaha guud ee waaxda nadaafadda gobolka banaadir mudane maxamed suudi ayaa ka warbixiyey ololahan ay sameeyeen alay roobaa da-ay magaalada wuxuu u xiray waddooyin badan isla markiina waxaan ka jawaabnay saaka iyo xalayba inaan waddooyinka dib u furno sida iskool buluusiya ensahom afisyooni iyo ninka la yidhaahdo nambar afar ceelqalow oo iyagana aan ku sii socno insha allahu tacaala haddaan inta ka dhammaanno dhammaan waddooyinkaasi ummadda iyo socodka gaadiidka iyo dadka shacabka inayna hakad gelina u taagannahay arrintaasna waxaa waaye waxaa amar nagu siiyey in dadka shacabka aysan dhibaato cashuurbixiyaasha ay dhibaatooneen waddooyinka ay ku go'doomin duqa magaalada muqdisho mudane doctor xasan maxamed xuseen muungaab waa xalay ilaa haddaan taagannahay waana sii taagnaan doonnaa shacabka soomaaliyeed cashuurbixiyaashaana lagama jiifo qorshooyin waaweyn oo biyomareennada magaalada waxa looga qabanayo duqa ku howlan yahay insha allahu mar dhowna waxaan jecel lahaa in magaalada muqdisho wax biyo aysan fadhiisan insha allahu tacaala sida balaanka amba qorshaha duqa magaalada uu yahay ay nambaroon u tahay in laami la dhiso waxaa ka horraysa in biyomareenkeedii in meel la saaro oo meeshay biyihii mari lahaayeen marka magaaladiina development iyo horumaraa ku socdo meel kasta oo ka mida degmooyinka gobolka banaadir waa interlock meel biyo istaagaysa ma lahan hadda roobkan waa xagaay xagaaygayaa biyihiisaan waddooyinka nooga jaraayo roobkii weynaa deerta iyonu diyaargaroobaynaa qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir iyo guddiga booyadleyda gobolka banaadir ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan nadaafadda magaalada
insha allahu tacaala waxaan ka shaqaynaynaa in jidkaani maanta inuu furmo uu sidaasaa u furmo waxaan rajaynaynaa in dhammaan dadka soomaaliyeed ay u istaagaan in magaaladan nadaafadeeda iyo bilicdeeda laga wada shaqeeyo iyo horumarkeeda inaan kala shaqayno nadaafadda iyo wadada uyinka in la furo nadaafadda bulaacadaha iyo aan kala shaqayno gobolkana diyaaran unahay insha allah seen berina wada shaqayna iyo isku xirnaasha naga dhexaysa marka insha allaaho waxaan doonaynaa iyadoon wax shuruuda iyo iyo iyo filintir ay tahay inaan ku shaqayno wax laga ana weydiisanay inaan ku shaqayno waddooyinka aan dadka u furno biyahaas aan nadaafadda ka qayb qaadanno waxaan halkaan u joognaa inaan maanta nadiifinno bulaacadaha ama biyoxireennada gobolka banaadir annadaafatu nisfu min aliimaan muhiimadda ugu weyn oo arrintaa loo samaynaya waxay tahay bilicda iyo nadaafadda gobolka banaadir inaan qayb weyn ka qaadanno maadaama aan nahay ganacsatadii gobolkan taxibeyriska inaan nahay waxa ugu weynoo qof bini aadana maanta markuu rabo inuu soomaaliya qiimeeyo waddadan hadda aan taagannaha waa waddadii aeroboortka gelaysay waa lambar afar waa calooshii iyo bartamihii magaalada waa qofku meeshuu naga qiyaasi lahaa sidaa darteed annagoo ah ganacsatadii dalkan iyo magaaladan muqdisho sbeshali waxaan go'aansannay inaan si volonteera oo iskaa wax u qabsa aan ugu shaqayno dalkeenna iyo dadkeenna iyo magaaladeennaba waxaan rajaynaynaa dawladduna inay ayaduna qaybteeda insha allahu tacaala siday weligeed u qaadan jirtay ay u qaadato arrintaanna waxay soomaalidu tidhaahdaa gacmo wada jiray wax ku gooyaan si kastaba ololahan ay waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir ay ka sameeyeen waddooyinka magaalada ayaa ku soo aadaya xilli roobab lixaad leh oo ay ku dirsadeen shacabka ay ka da'ayeen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho